bismiillaahi raxmaan raxiim maanta way bishu tahay lix iyo toban waxaa hotel dayax isugu yimid xildhibaanno ka kooban digili mirifle tiradoodna ay dhan tahay afartan iyo shan xildhibaan xildhibaannadaas oo isugu yimid inay ka hadlaan dhibaato ka dhacday mase ka soo yeertay maamulka buntland gaar ahaan degmada gaalkacyo gobolka mudug iyo degmooyinka sida jariiban qardho bacaadweyn intaas ka dhacday ayaa la isugu yimid halkan burtinle doodeer ka bacdi xildhibaanada halka isugu yimid waxay baaq u dirayaan maamulka buntland baaqaasoo ku aadan in dadka ka soo jeeda koonfur galbeed oo mar kasta oy wax dhacaan ayaga taarget laga dhiganaayo in laga joojiyo ciddii dembi gasho la raaco ciddii la soo qabtana ayadoon la maxkamadaynin maxkamad aan la keenin inaan la dilin sida mar daraad bishii koo iyo tobankeeda ka dhacday magaalada gaalkacyo waxaan aad oga xunnahay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday magaalada gaalkacyo oo ahayd laba nin oo soomaaliyeed oo wiilal yaraa midna labaatan iyo laba jir yahay midna shan iyo toban jir yahay intii la soo qabtay tarankooda la gooyey baabuur lagu xidhay dabadiisa ilaa ay ka dhimanaan lagu jiiday waa wax yacni aad iyo aad looga xumaado oo soomaalinimada aan ku jirin muslimnimada aan ku jirin yacni nin jir naxay uusan samaynaynin waaye maamulka puntland waxaan ka codsanaynaa dadka dembi ma galaan lama dhahay laakiin markuu dembi galo waa in maxkamad la keenaa maxkamad ay dishaa maxkamad ay xukuntaa laakiin nin shacba nin shacba intuu qabsado uusan dilin marna ma oggolaan karno mana la yeeli karo meelay kaga jirta qawaaniinta islaamka iyo qawaaniinta caalamkana ma jirto nin shacba intuu nin shacba soo qabsado inuu dilo waxaan cambaaraynaynaa baaqa ka soo yeedhay ugaas yaasiin cabdisamed oo ku dhawaaqay asagoo qori qarwaaxsan dadka reer koonfureed shan iyo toban casha kaga baxaana puntland uu yidhi aad aad u cambaaraynaa puntland waa dal soomaaliyeed dadka joogana waa dad soomaaliyeed in saas la yidhaaha way xun tahay taa hadday timaado waxaa dhacayso in soomaaliya ay xaduudo kala yeelato la kala xirto nin walba markuu meel kala gelaayo uu ku galaa muxuu aha mustawaqa ku galay noqonaysaa taas aad iyo aad baan uga xunnahay beesha caalamka iyo soomaali weynta laftigeeda waxaan ugu baaqaynaa arrintaas foosha xuna meesha ka dhacday in laga dhiidhiyo jawaabna laga bixiyo hay-adaha xuquuqul insaanka mase caalami haadaan mase lokal haadaane inay arrintaa dabagalaan xabsiyada dadka lagu haayo guryaha gaarka lagu haysto in la ogaado maamulka puntland waxaan ugu baaqaynaa dadka guryaha shakhsiyaadka lagu haysto in laga soo bixiyo meelaha dawladda ay leedahay maamulka uu leeyahay in la keeno oo guri dambe aan nin lagu haysanin dadka loo handadaayo loo hanjabaayana laga daayo taas ayaan ugu baaqaynaa waxaan rabnaa in muxuu ahaa si soomaalinimaha walaalnimaha in loo wada noolaado haddaa lagu wada noolaan waayo arrinta waxay noqonaysaa arrin qaab daran sida maanta ay ku bilowday puntland wax soomaali farax gelinaya maaha wax muslimka farax gelinaya maaha wax yacni waalnimaday ku imaanaysana maaha arrintaas waxaan rabnaa in yacni laga bixiyo abolojes weyn waxaan rabnaa in laga bixiyo jawaab cad waxaan rabnaa in ciddii filkaas geysatayna maxkamad la keeno dib dambana aysugu dhicin dadka hadda lahandadaa lo leeyahay guryaha kama bixi kartaan ma soo bixi kartaan mase inti la soo qabto ayagoo ganacsataa dharka muxuu ahaa ciidamada loo gelina la leeyahay shabaabaatiin in laga daayo waxaan ognahay shan iyo toban qofood in guryahooti laga qabtay dhar loo geliyey layidhi shabaabaatiin dowladda puntland way og tahay shacabka puntland wuu ogyahay cidda samaysana waa la ogyahay ayadan in tillaabo cad laga qaadaan rabnaa aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan rabaa saaxiibada kelian u dhammeeyo waxaan ugu baaqayaa maamulka puntland iyo shacabkiisaba in yacni arrimaha foosha xuno meesha ka soo baxayo la hor istaago shacabkaa soomaaliyeed meesha joogeen ee wanaagna ugula dhaqmo wabillahi towfiq assalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim shirkan jaraa'id maanta annaga inta ku qabanay waxay ujeeddis weyn ay tahay in aan ka hadalno falalka ka dhacay maaragtay ii sheege puntland runtii waxaan ayidsanahay wixii saaxiibkay halkan ugu tiriya oo soo sheegay oo ay yihiin waxyaabaha ka dhacay puntland bishan horaanteedii abriile ilaa maantan mataqaanaa waxyaaba aan la dulqaadan karin meesha ay ka socdaan puntland waa maamul maamulada ugu horreeyay ee federaalka meesha mataqaana waxaa way ka unkumwa waxa- waxaan aad ugu nacay iyadoo saas ay tahay in haddana dadkii meesha ganacsaaan u tagay ama barakacaan u joogo in qaabkaas loo gala aadan ugu mataqaana ugu xunnahay dadka meesha ay degan yihiin oo sida magaalooyinka qardho sida mataqaanaa bacadweyn sida guldogob iyo jirriiban ayaa dhibaatooyinka ugu culus ugu mataqaanaa waxa weeye ii sheega ee oo xun laga soo sheegayaa ummadda meeshkunool ama shacabka meeshkunool ee ka soo jeeda koonfurta soomaaliya gaar ahaan koonfurta galbeed ka soo jeeda waxaa weeye dhibaatooyin badanban iyo cabasho badanba nooga imaanayeen annaga maadaama xildhibaanadii qaranka aan nahay aad baan mataqaana ugu xanuunsanay arrintaa waxaan ugu baaqaynaa maamulka puntland kow in annaga horumarka hore arrintaas waan cambaaraynaynaa oo falalkaas mataqaana guracan oo meesha ka dhacay labo waxaan ugu baaqaynaa maamulka puntland in dadka mataqaana xayawaan mahal iska xirxirinaayo in wixii oo dadka lagu arko shuruuc ahaan mataqaana waxa weeye in la mariyo wixii maaragtay ii sheeg ee dastuuriyan ama mataqaana waxa weye ciqaab asaga mutaysa markaa maxkamad loo soo saaro waxaa kaloo cambaaraynaynaa in dadka mataqaana waxa weye meesha ku nool oo guryaha laiskagala soo baxaayo oo falal ammaan darar mataqaana loo geysanaya argagax lagu ridaayo cid allaale ciddii markaa falal mataqaana ay geysato in la maxkamadeeyo ciddii aan waxba galabsanna mataqaana amnigoodii iyo maaragtay ii sheeg xasilnoonooda mataqaana la sugo waa maamulka puntland ayaa u xil saaran mar kale iyo mar kale waxaan ugu baaqaynaa maamulka in arrintan mataqaana uu dhig ugu laado waana sameeya baaritaan wixii ka jiraan hay-adaha saasoo kale xuquuqul insaanka oo puntland ka jira oo runtii waxa weye gacan weyn ka geysan sidii ummaddaas mataqaana loo badbaadin lahaa ayagana mataqaana waxaanu ku dhiirigelinaynaa islamar aantii ku bogaadinaynaa in wixii ayaga awooddooda ee mataqaana xuquuqul insaan mataqaana ay ka qaataan dhammaan waxgaradka reer puntland siyaasiyiin ha noqdaan waxgarad ha noqdaan culammaau diinka in dadka dad soomaaliyeed waay soomaaliya meel kasta way ku wada nooshahay qabaa'ilaad markii loo nin wal mataqaana meesha waxaway dhinacan koonfureed iyo koonfur galbeed inta kuwaa lagu wada nool yahay arrinta annaga intaas ma geynayn laakiin waxaan leenahay dowladdaana ha loo soo laabto ha la fiiriyo qofka xuquuqdiisa wixii asaga dembigeysan mataqaana in maaragtay ii sheeg tallaabadiisa mataqaana sharci waafaqsan laga qaado waa laga hadlay dhowr jeer arrimahaan oo kale way soo noqnoqdeen waxaana xasuusta arrimahaan oo kale way dhacdeen puntland mataqaana falalkan way ka geysteen haddana markaan mataqaana saan oo kale waaye waxaan uga baaqaynaa annaga maamul ahaan inna wixii sharciga waafaqsan cidna ma diidayse qaabkaas loo sameeyo waxaan mataqaana mar labaad aan leenahay ummadda ha ku wada noolaato si amni iyo mataqaana waxa weye xasilooni ku jirto soomaaliya mataqaana meel walbay ku wada nooshahay walaal weeye federaal weeye sidii geedda socodka federaalku hirgelayeen waxaa mataqaana loo baahan yahay in la wada noolaado laisdaryeelo waxa weeye lagana shaqeeyo wixii mataqaana waxa wada jir ah marka waxaan uga baaqaynaa xukuumadda iyo maamulka iyo mataqaana ugaasyada iyo isimada intaba arrintaa inay dabagalaan waxay warbixin cadna mataqaana naga siiyaan abolojaisan mataqaana amba mataqaana ka bixiyaan raaligelin arrimaha lagu kacay dadyooga mataqaana ka soo jeeda koonfurta guud soomaaliya gaar ahaan mataqaana dadka koonfur galbeed waxaan maqlaynaa in dadka qaarkiis loo qabqabtay shabaab ay yihiin shabaab way saan way in ganacsiga laga soo wato bannaanka lagu toogto amba si mataqaana waxa garadaro loo xir taasna waxaan u arkayna inay tahay sharci darro meelna looga dhacay dastuurka iyo qawaaniinta guud ee dalka mataqaana u yaaleen maamulka puntland mar labaad mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa in arrintaa tallaaba cad ka qaado cid allaal ciddii gardaraysatay oo dadyoga ku xadgudbay shuruucdooda ku xadgudbay ama xuquuqdooda ku xadgudbay in maxkamad la soo taago wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu haddaannu nahay xildhibaanada een, digil iyo mirifle maanta halkan waxaan iskugu nimi een, dhacd- ee, dhacdo naxatinle dhacdadaas oo ah een, dhacdadaas oo ah dhacdo loo geysto dadka ka soo jeeda koonfur- koonfurta soomaaliya oo shan iyo labaatan sano ka hor soo barakacay markay dhibaato dalka ka dhacday markaa een, soomaali islaysay markay qabiil isu laysay markay koox koox isu laysay dadkii ka soo barakacay een, koonfurta soomaaliya dadkaasoo u barakacay een, puntland een, u barakacay dadkaas oo loo geysto dhibaato joogto ah dhibaato joogtaa oo xanuun badan oo ah xaqiiqdii waxaan loo dulqaadan karin ilaahay waxaa weeye ummadda ilaahay baa abuurtay qofka bini aadankaa dembi waa gelayaa qof kastoo bini aadana xaquuq buu leeyahay waxaa weye qofku markuu dembi galo wuxuu leeyahay waajibaad iyo xaquuq qofku intuunan uu maaragtay markii la soo qabto waa eedaysane waa qof la soo eedeeyey waxaa qofka dembi u yeeli karta maxkamad in qofka waxaa la rabaa maxkamad la saaro maxkamad inay ku caddayso dembi maxkamaddu mar qofka walba waxay ku caddayso kii ay dil ku caddayso kii ay xabsi daa'im ku caddayso kii ay maaragtay xabsi gaaban ku caddayso kii ay ganax ku caddayso qof walba waxaa la rabaa in waajibkaas la marsiiyo laakiin waxaa dhibaato ah in la bartilmaamsado dadka u qaxay walaalahood reer buntland oo dhibaatada u geysay meeshaasna ku tarmay oo ku batay oo hadda ka ganacsada oo hadda maaragtay ka shaqaysta in maaragtay midabtakoor baa lagu suubiyey midabtakoor ma soomaali waa wada walaalo soomaali waa isku dan waa isku dal waa isku diin waa isku dhiig in maaragtay dadka qaar maaragtay la midabtakooro aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay mana qabato in maaragtay dadka qaar la midabtakooro waxaannu ka xunnahay dadkaas waxaa loo geystay dil baa loo geystaa dhaca baa loo geystaa barkicin baa loo geystaa jirdil baa loo geystaa waxaa loo geystaa in la xirxiro oo qaar badan ay maanta curyaamin yihiin oo gacmo halaa yihiin oo luga halaa yihiin oo aanay shaqaysan karin waxaan marka leeyahay dowlad goboleedka puntland arrintaas inay wax ka qabtaan oo ay wax weyn ka qabtaan dadka ay dhibaateeyeenna in maaragtay ay dhiibaan dhiiggooda inay dhiiggooda dhiibaan dadka ay dileen iyo dadka ay dhaawaceen iyo dadka ay dhaceen dadka ayaga ku dhex nool oo meelna aan u carari karin oo dhul kale aan garanaynin oo ayaga magansaday walaalahoodaa waxaa loo baahan yahay in xaquuqul insaankooda iyo bini'aadnimadooda in la fiiriyo ma aha in maaragtay waxaad rabta qofka kula kacdid ilaahay kama raalli aha namana qabato marka waxaannu leennahay madaxweynaha ee dowlad goboleedka puntland odayaalka odayaalka dhaqanka ee ganacsatada siyaasiyiinta haweenka dhallinyarada beesha caalamka in waxaan leennahay dadkaas waxaan leennahay in maaragtay arrintooda la baaro qof walba wixii maaragtay uu mutaystay lagu suubiyey qofkii lagu xadgudbana in xaquuqdiisa la siiyo intii saas baan soo jeedin lahaa waxaan ku darayaa haddaad tihiin maamul waxaad tihiin maamul oo shan iyo toban sano jirsaday dadkaas hadday dhibaato gooniyo idinku hayaan madaxweyneaad leedihiin odayaal dhaqameed baad leedihiin ganacsataad leedihiin siyaasiyiin baad leedihiin haween baad leedihiin dhallinyaraad leedihiin culimaa'udiin baad leedihiin dadkaas hadday dhibaato gooniyo idinku hayaan sharciga keena sharciga soo taaga guryaha ku xihannina duurka ha ku dhicinina maarata xaquuqdooda ha gelinina iyo maaragtay xaqooda ha gelinina kuwaad dhibaatayseenna waxaan leennahay inaad ka karagbaxdaan oo aad dhiibtaan dhiiggooda iyo xaquuqdooda inaad dhiibtaan ayaan idin leeyahay waxaan kaloo mar labaad leeyahay iska soo dira dawlad baad tihiine dowlad goboleed xooglaad tihiine baabuur iska soo saara hadday idin dhibaayaan dhulkooda u soo celiya saas baan idin leeyahay marka waxaan leeyahay ka fiirsada waxaas dhagax meel dhowbu ku dhacaa dhawaaqna meel dheerbu ku dhacaa waxaas wax walba oo dhacaya waa wax maanta dhoo wada jeedo maanta wabsaydiyaa jira internetyaad jira facebookyaalbaa jira wax qarsoon ma jiraan wax la qarin karo ma jiraan ee waxaan leeyahay arrintaas waxa laga qabto si deg dega waxa looga qabta ayaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu